بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد كتاب القراء إقرار قراءة شديد لغة التوحيد الإثبات سجدود sharcanna wuxuu yidhi ikhbaarun can xaqin haabitin cala almukhbiri ninkan khabrahaya xaq korkiisa ku sugan w hadduu xaq qayrkiisa sheegtoo le anaa leh waa dacwo hadduu nin kalaan hebel ku leh ay tahay shahaado marka iqraarku wax ikhtilaafiga kumaba jiraan wuu leeyahay ajmacat alummatu cala maakhadati bih qur-aankana hadda waa ku soo arooray xadiidkiina iqraarka waa waa iska meliyaan wuxuu soo qaatay xadiidkii ugu biyaan unaysu ila mra'ati haada hebel naagtiisa u tag ninkaa naagtiisii fain ictarafat hadday zinada qalato farjumha soo rij marka ictirafadaas ayuu ka soo qaaday waa wax iska fara badnaamaya inaa ahayd dad badan oo zina qartay dad xaq qortay dad badan waa nusuusta waa ku jirta arkaantii marka muqir waa ninkii qiray muqarun lahuna markii lahudaas lagu daro qaafkana la kor dhahona waa ninka wax loo qiraa muqarun bihi dii bacdaas lagu daro qaafkana la kor dhago sidana waxaa la yidhaahdaa waa wixii la qirana siiqadii afartaasay noqonaysa marka kuwaasuu ka bilaabi doona yasixu waa ansaxaa iqraarku min mutlaqi tasarufi tasarufkiisu ninuu sii deysan yahay tasarufkiisu ninka sii daysan wixiisuu bixin karaa muxuua waa gadan karaa waa tasarufi karaa baaliq caaqil weliba mukhtaar inuu yahay baa la rabaa in khiyaar leh oo khiyaarkiisa ku kartay aan lagu khasbin hadhowtee laba shardi oo dambaa gadaal looga dari doonaayo baabka dambe allaa yukadibahu alxisu walsharc inuusan muxuuaha xisiga iyo sharciga midna been hadduu nin asaga ka weyn oo loo jeedo asaguna shaab yahay oda duqa uu yidha odagan anaa dhalay halle war naga tag ilmahaas yarkaa caloosha ku jira aan lacag ka amaaxsan lacagtaasaan ka qabaa ama waxbaan uga gatay lacagtii aan qabaa halle orod naga tag waxa fahme ma qabtid xisigaa ku beenina wa iqraaru sabiyi waalmajnuuni laaqin iqraarkii sabiga uu qirto yiro waxaasan qabaa yaxruur ninkii waalnaa xalle wax ka soo qaad male laaqin labadoodaas wuxuuda waxba ka soo qaad male maxaa yeele wuxuuda kuma tasarufi karaan fa in iddacaa hadduu sheegto albuluuqa qaangaar bilixtilaami ixtilaam inuu ku qaangaaray ixtilaamkan hadda qarow kaliya lagama waday waxaa weeye mani baa ka timid ama asagoo soo jeeda ama asagoo hurda mid ku rabo ha sheego marka ixtilaam baan ku qaangaaruyen macallimkaani waana suuragaloo da'dii waa gaaray min toban jira kooiyo toban jir dhowr iyo toban jir sudiqa waa loo rumaya walaa yuxallafu mana la dhaarina haddee si kale looma ogaan karo ixtiraamkaas horta marka waa in asaga loo rumeeyo cid kale ma ogaan karo waa in asaga loo rumeeyo la dhaarinna mahayo dhaarta hadduu run sheegaayana dee dhaar looma baahna hadduu been sheegaayo usan baqaan gaarinna waa sabi oo warkiisu qabasho male dhaar meesha ma soo geli karto marna wax kordhinmayso hadduu run sheegaayo oo ixtilaamkaasuu run sheegayo waaba sidaan ugu rumayn haddii uu been sheegahayana la dhaarin mahayo maxaa yeele sabi lama dhaarsho sabi buu isku rogaayo hadduu been sheegayo wa in iddacaahu hadduu sabigu isku rogay markaan le macnaha waxa weye asagii aan weli qaangaarin wuxuu leey waa qaangaarin marka haddii la dhaariyo carruur baa la dhaarina saasuu noqona marka marna la dhaarin ma laakiin waa runtaa baa leey hadduu sheego wain iddacaahu hadduu sheegto bisinni da inuu ku qaangaaray weliba bibayinatin markhaati baa laga dalbatay qaangaar baan anugu ahay sabinimaa lagu ogaa waa qaangaaray xoolahayga ha la siiyo hebel baa waxaas igu leh alle markhaati keen maxaa yeele wax markhaati laga furi karo wey ninkaas inuu qaan gaaray dad baa yaqaanoo ka markhaati furi kara والسفيه سفيهي iyo walmuflisu mufliskii sabaqa waxaa soo hormaray xukmu iqraarihimaa qirashadooda xukunkooda waa soo hormaray haye safiih muxuu ahaa muflis baab dhanuu muflisaan soo marnay ninkaas muxuu iqraarkiisu muxuu ahaa muflis ya mufliska wixii maal ku saabsan hadduu deyn qirto qabla alxajri waa la aqbale haddii uu u tiiriyo bacda alxajrina maxaleedimadaday jirtaa ma ahana quramada lagu aqbali ma hadduu janaayo sheegana janaayada waa la aqbala waxyaalahaas ninkaas meelahaasaa loo raacay wixii kale uu qirto nikaaxi waxaas iyo hadda kuwaas waa la samayn karin waxaa kuu soo haray sifiih sifiih ninka la yidhaahdo isaga maxaa loo ogolaa ninka sifiih la yidhaahdo wax deyn hadduu quloo yidhaha qabla alxajir iyo bacda alxajir iyo xoolaan talfiye iyo waxaa leeyahay naga fadhiiso inaa xoola baabi'isaa rabta ya xoolo inaa baabi'isaa rabtaa naga fadhiisaa lagaa laakiin xag iyo qisaas iyo waxyaalihii aan maal ku saabsanayn waa qiran kari ninkaas waa qiran kari marka tasarufkiisa wixii tasarufkooda u suurogeli karo waxaasuu qiran kara wa yuqbalu iqraaru raqiiqi addoonku inuu qirto waa la aqbalaa bimuujibi cuquubatin cuquubo wax waajibi xaddu qadaf hebel buu qadfay waa la garaacahayaa waa qirtay waa la garaaca zinuu qirtay waa la garaaca sima berdu rijmi male addoonku maxaa addoontii waxaa la yihi calayhinna nisfu maa cala almuxsanaati min alcadaab rijmiguna nus male marka isaga la rijmin maha marka wixii ciqaab ku saabsan hadduu qirto waxa tuhma miyaan ka qabnaa isaga wey waxa la ciqaabahaya marka hadduu qirto wax tuhmahi ma jiraan wain aqara bidayni janaayatin hadduu qirto laa tujib cuquubatan cuquubo aan waajibinayn fakadabahu sayidu sayidkuna uu ku beeniyo tacallaqa bidimatii dimadiisu ku tacalluqayo duuna raqabatii raqabadiisa ka soo dimaday raqabada maxaa lagu soo kala fasliyey mar horaan dimadii raqabadiiba soo arag wixii raqabada waa la gada wixii dimadaana maagu xoroobaa la suga marka deyntaas ninkii sayidka ahaa inuu korka ka saarahayaa shaki looga qabaa marka ninkaa korkiisa wax kuma qiri karo dimadiisa ku jira waagu xoroobaa loo doonaa laakiin raqabadiisa aadi mayso raqabada sayidkiyaa ku dhibaatoona nin sayidkii wax ku quruu noqonay wain aqara hadduu qirto bideyni mucaamalatin mucaamalo deynteed lam yuqbal cala sayidi sayidka lagu aqbalay ma wuxuu leeya ninaan wax kasoo deynsin intaasoo lacagaan kasoo deynsin ama alaabbaan ka gato alaabtii lacagteedii buu igu leeyahy lam yuqbal cala sayidi lagu aqbali maayo in lam yakun hadduusan ahayn ma'duunan lahu mid loo ogolaaday fi tijaarati tijaaro ninkaas hadduu tijaaro u ogolaado inuu wax soo daynsada inuu camalo gala saa u fasaxay marka wuxuu u qirto waa laga qaada wa yuqbalu waa la aqbalahayaa in kaana hadduu yahay ma'duun tijaara haddii la aqbalo xagee laga bixinaa wa yu'addaa min kasbihi wamaa fii yaddi wax hadda gacanta uu ku hayo wixii ka dambe uu shaqeeyo ayaa laga guda ilaa deyntan mucaamaladu ayadoo raqabada ma gasho waxa weye wax raallinimo ku yimid wey raallinimo ninkii lahaabay ku timid marka raqabada ma gashee dimadiisaa loo raacanaya haddii uu waxba gacanta uusan ku hayn waxna uusan shaqayn haddii kale wuxuu shaqeeya waxaasaa laga qaada wayasixu iqraaru lmariid mariid inuu qirtaa bannaan marad almowti maradu mowt ku jira liajnabiyin ajnabi maradu mowt nin ku jira waxbuu qiran karaa ajnabi buu u qiri karaa wakadaa liwaaritan waaritna waa u qiri karaa wuxuu baxshay lagu xisaabi maayo haddee waxaana waa deyn uu qabay wey marka deyntu iyadu tulud kama baxdee xoolaha asalkooday ka baxday walow aqara hadduu qiro fii sixatiha isagoo fiiyow bideynin deyn uu qirto wa fii maradihi markuu jiranaana liaakhara nin kaleu u qira xoolihiina waa yaryihinoo labada nin ma deeqaan nin markuu fayoobaaba wuxuu yidhi intaasu ugu leeyay ninna markaanuu jiranaabuu yidhi intaasu ugu leeyay xooluhuna labadooda ma deeqaan lam yuqadamil awalu kii hore la hormarin maa la odhan maayo kii horreeyey xoolaha ha wada qaatay waa loo qaybina sida deyntoodu intay la eg tahay ayaa loogu kala qaybina lam yuqadamil awal iqraarku isla midii walow aqara hadduu asagu qirto fii sixati waaguu fayoobaa aw maradihi markuu jiranaa hadduu nin wax u qiro wa aqara waarituhu kii dhexlaayeen uu u qiro bacda mowtihi markuu dhinto kabacdi liaakhara mid kale ninna asagii waa u qiray ninna waaridkii waa u qiray dadkii dhexlahayay lam yuqadamil awalu kan hore maxaa la hormarin maayo fil asax xoolihii waa yar yihiinoo labadooda ma deeqaan deymihii ma deeqaane waxbaa dhimanaanahay marka la odhan maayo kii asagu waagii uu fiyooba uu qiray kaas ha loo badiyo la odhan maayo ama ha la siiyo la odhan maayee hadduu waaridku qiro iyo hadduu asagu qiro waaridkuna maanta wax waa qiri karaa ninkaasina wakhtigiisii wax waa qiri karay iqraarkaas waa isku qaymowo waa loo kala qaybinahayaa sida ay u kala xoolo badnaayeen ayaa loogu qaybinaya walaa yasixu iqraaru mukrahin kii la khasbay iqraarkiisu ansixi ma taas marka waa inuu ikhtiyaar leeyahay sooma ikhtiyaar waa inuu leeyahay wayushtaradu fi lmuqari lahu halkaas waxaa uga baxnay midkii ugu horreeyey oo ah muqirkii waa laga baxay wayushtaradu fi lmuqari lahu ka wax loo qirhayo waxaa loo shardiyaa ahliyatu istixqaaqi lmuqari bihi shayga loo qirhayo inuu hanan karo ahl waa inuu yahay inuu hanto ninka wax loo qirhayaa shaygan waa inuu hanan kara oo inuu hanto ahl falow qaala hadduu yidhaha lihaadihi daabbati daabaddaas calaya korkayga kada intaasay ugu leedahay falaqu dameerkaas boqol kunuu igu leeyay hale dameer boqol kun ma yeelan kara naga tag markaa wax qabad male waxaan waxanan karin baa kuu sheeg fain qaala hadduu yidhaha bisababihaa sababteed limaalikiha nin kale sababteed wuxuu iigu leeyahay intaas wajaba waa waajiba taas macquulu daabaddii baan ku shaqaystay ninkii lahaa oo intaas xoolahan ka qabo ayaa boqolkaas kun buu igu leeyahay daabadiisii baan ku shaqaystay baabuurkiisii marka baabuurkaas sababtiis ayaa ninkaasi boqolkaa igu leeyahay waa laga aqbala in qaala bisababihaa sababi daabati daabadda sababteeda limaalikiha maaligeeda kada intaas igu leeyahay hadduu yidhaahdo wajaba waa waajiba wax suuragalaw walow qaala hadduu yidhaha lixamli hindin hinda ilmahay caloosha ku wado kadaa intaasuu igu leeyahay biirsin dhaxal ow wasiyatin dardaaran lazimahu waa ku laasim xoolo uu dhaxlay weeye oo anugu aan hayey xoolo loo dardaarmay oo anugu aan hayey weeye ilmahaas xoolahaas waa milkin karaa waa leey lazimahu khasab bay ku noqonaysa ilaa dhaxalna wax waa u helaa hana waa loo dardaarmi karaa wain asnadahu hadduu u tiiriyo ilaa jihatin jihoo laa tumkinu aan ka suuro gelin fii xaqii xaqiisa lacag buu ideemiyuu yidhi aagwaxbuu amaahiyey waxbaan ka gatay ilmahaas yarkaa caloosha ku jira falaqun waxaan wax ka jirin kasoo qaad marakaas maxaa yeelay haddee ilmahan waxna ma amaahin karo waxna waxaas wax jiri kara ma marka xisigiyaa ku beeninaya soo maha waxaan yaa xisigiyaa ku beeninaya sharcigii waa ku beeninaya ninkan waxna ma amaahin karo waxna wain adlaqa hadduu idlaaqo saxa waan saxaya fil adha ninkii wuxuu yidhi ilmahaas anay lacag intaa la eg bay ugu leeyihin waxaa lagu xambaarahayaa wixii suuragalka ah inuu dhaxal iyo wax noocaas u helay waxaasaa lagu xambaaraya lasii baarbaari maayo waxaa leeyahay bis haddaan mar tiri waa igu leey waa kugu leey adharkada muqaabil baa ku jiro wuxuu leeyahay maalku sida badan mucaamalo ku yimaadaa ama janaayo ku yimaadaa maanta lanaana mucaamiltami karo wax janaayaho kan hadda lagu sheegayna ma jiro marka dhaxalkay waa masaa'il iska naadira marka naadir wax ku qaybin maynee ha la yidhaahdo ninkaas warkiisa waxba kama jira muqaabilku saasuu ku socda waidaa kadaba hadduu beeniyo almuqiru kii qiray ya almuqaru lahu dhe ninkii wax loo qiray ayaa almuqira ku beeniyey waxaasuu igu leeyay warbeyntiisa waxba kuma lih turikal maalu waa loo dhaafayaa fii yaddii gacantiisa fi asaxi qowlka saxinimada gacanta uu ku haysto ayaa waxayna tusinaysaa inuu milki leeyahay iqraarkiisiina ninkan beenintiisaa buris marka gacantiisaan uga tegayna muqaabil baa meesha ku jiro wuxuu leeyahay kanina waa beeniyey kana waa qiray xoolaha suldaanku ha qabsan ninkaana xoolaha malkaasina mashe waa waa inkiray suldaankii baa iska xoolahaas isaga qaada muqaabilkaasaa meesha ku jira fa in rajaca haddii uu laabto almuqiru muqilkii fii xaali takdiibihi beenintiisa xaalkeedii wa qaala uu yidha qalidtu waa qaldamay qubila qowluhu qowlkiisu waa la aqbalahay filasax markuu beeniyey oo yidhi waa beentiis uu gadaal isku raajiciyo wuxuu yidhi war anaa khaldanaaye xoolahanaa iskale markaan xisaabtaydii waxay ku laabtay lacagtaas waa ku leeyahay marka warkiisa waa la aqbala fil asaxi uu haddana yidhi asaxaas asaxii hore u saaran yahay walaa gacantiisaa looga tega ninkaasaa lagu dhaafahaya ninkii marka haddii iqraarkii kasoo inkiraaddii kasoo laabto xolihii waa laga qaada muqaabilkuna wuxuu la socdaa kii yidhi suldaankaa xoolaha qabanaya suldaanku mar hadduu xoolaha qabto ninkan le anuu been baan sheegaya waxaa le waagii wax lagu qiray waa inkirtay marka hor iska tag muqaabilku halkaasuu ka bixinaya wuxuu leeyahay maaliggiisii weli lama hayo xoolaha ninkii lahaa nimankaan isku inkirahayaan kanna male kanna male marka ha suldaanku ha hayo ya midka oo oo muqarulahoga hadduu haddii isagu uu uu muxuu ahaa muqarulahogu isagu waxbuu qirtay waxbuu qirtay moogta iqraarkiisa inuu ka laabto inuusan ka laaban waxba macnaa male laakiin gacantiisa marka looga taga kii yidhi wax loo qira war waa khaldanaa xisaab baa gadaalaan iskugu laabtay marka waxaan ogaaday inay wax iga khaldan yihiin marka xoolahanaa iskale xoolahanaa iskale marka xoolihii anaa iskale hadduu yidhi hadda waxaa leeyahay xoolihiisa halas ya
فإن رجع المقر في حال تكذيبه وقال ay غلبت ay وبالقول mm. marka muqir soomaa waxa laabta haa muqirkii wey waxa laabta hay sax waa runta muqirkiyaa laabta muqir wey ninka laabta ninkii muqirka ahaa markii hore qiraa wuxuu yidhi war iqraarka anuu qalad baan oo xoolaha ninku malahay sax wey fain qaala fain rajaca almuqiru haa muqirkii wey fii xaali takdiibi markuu beeniyey ayuu wuxuu yidhi ee, waa qaldama marka warkiisa waa la aqbala iqraarkii uu qiray waxaa jabshay ninkan muxuu ahaa takdiibkiisii sooma marka inuu khaldanaa meeshaas waa ka soo bixi karta marka haddii xoolihii gacantiisa looga tegey waa loo dhaafaa qowlkiile looga tegi maayana wuxuu leeyahay naqshadiista ma fiirin maayo waa iska qaata muqir muqirkii weye ninkii oo wax qirtay weye ninka laabana qubila qowl Aa, sax weye muqirkii faslun fi siiqa siiqadii baa la galay muqirkiina waa laga soo baxay muqarulahuna waa laga soo baxay muqarubihiiba waqtigiisaa loo tegi doonaa xoolihii hadda waxaa la galay siiqadii qowluhu lizaydin kada zaydintaasuu igu leeyahay siiqatu iqraarin wey laamtaasaa keenaysa inuu wuxuu leeyahay wa qowluhu calaya korkayga intaasuu ku leeyahay wa fii dimmatii dusheedana intaasuu ku leeyahay lideyni deyntii baa lagu aqbala calaya wa fii dimmatii hadduu yidhaha fii dimmatii haadihi shaata laga aqbali maayo waxaa la rabaa deyntay ku soconaysa deyn bay ku socon kartaa fii dimmatii neef xoolaha ma geli karo wa maciyay wa cindii lilcayni bay u sugnaatay lahu cindii kada lahu macii kada hadduu yidhaahdo hadduu deyn sheego laga aqbali maayo laakiin hadduu cayn sheegay soconaysa mid walba curfiga waxa dadku u yaqaano ayaa la raacaya iqraarka waxa yidhaha curfiga dadka waxa mutacaarafka dhexdooda ka noqda xataa luqadii hadday ka duwan yihiin wixii mutacaarafka dadka dhexdooda ka noqda waxaas inay loo qasdahayaan baa lagu xisaabina marka macii iyo cindii deyn bay u sugnaa walow qaala lii calayka alfun kun baan kugu leeyahay faqaala wuxuu yidhi zin miisaamo ow khud qaado kunki ow zinhu miisaan ow khudhu qaado ow ikhtim calayhi dabool ow ijcalhu fii kiisaka ee ku rida ee muxuu aha kiishka ku rido ama jeebka ku rido falaysa biqraari maaha istihzaa uu geli karo istihzaa ayuu geli karaa markuu yidhaha kun baan kugu leexay miisaanka saar qaado ya waxay geli kartaa iqraar ma aha kuma cadda ee waxay noqon kartaa muxuu ahaa istihzaa walow qaala hadduu yidhaha balaa seebaada igu lahay waa igu leeday ow nacam ow sadaqt run baa sheeg ow abractani minhu waa iga beriyeesh ow qadaytu waa kuu gud ow ana bii muqrin waa ogolaha fahuwa iqraaruhu ilaa abra'tanii waxaa ka horraysa waa igu leeda marka ibraha markhaati u keensay noqon doonta inuu kaa kaa beriye marka waxyaalahaasi waxa weye iqraar wey walow qaala wuxuu yidhi ana muqirun waa qirsana oo muxuu qirsan yahay tawxiid baa ma ninka xoolo u ogol yahay ma ow ana uqiru bihi waa u qiri doonaa laysa bihi iqraari kan horena waadix maahan kan dambena yabaho waxbaa u qiri doona walow qaala hadduu yidhaha alaysa lii calayka kadaasoo intaa kuguma lihi faqaala uu yidhaha balaa ow nacam fa iqraaru iqraaru balaa iyo nacam labadooda alaysadaa meesha qaban karta soo maa alaysada balaa baa qaban karta nacamtu ayadu hadal aan nafyi ku jirin baa lagu aqbala laakiin curfiga waxaa dadku ma kala saarahayaan waa nacam baa layska leeyay wa fii nacam wejhun wej baa ku jiro iqraar noqon maayo waa isagu hadal muxuu ahaa isbaada ayuu ku sugnaan jira laakiin hadda curfiga talinaha wadcigii hore la raaci ma walow qaala duura iqdi lalfa kunkii bud alladii lii calayka aan kugu lahaa faqaala uu yidhi nacam waa guda ow aqdii bih qada ow qadan beritaan kuu gudi doono ow amhilnii isug ha ii yimaado ninkii furahahay ama saas ow xataa aqcudda ilaa aan ka fadhiisto ow xataa aftaxalkiisa intaan ka furo ow ajida furihii intaan ka helo isug hadduu yidhaha fa iqraarun fil asr hadalkaas qarashuu ilan jir yisug intaa waxaas helaya hadduu mar yidhaahdo ninkaas inuu ninka waxuu ogol yahay baa curfiga ka muuqanaysa faslun siiqadiina fasalka yarkaa uga baxa faslun yushtaradu fi lmuqaribih an yakuuna milkan fasalkaasi marka muqaribihiga ku saabsan yahay muqaribih yaa kee haahe allaa yakuun allaa yakuun haa fasalkaas muqarabihi ku sugan yahay yushtaradu fi lmuqarabihi waxaa loo shardiyaa allaa yakuuna milkan milki waa inuusan ahayn lilmuqiri kan qirsan ninkan wax qirsanay hadduu milkigiisana sheegto qirana hadalkiis tanaaqud milkigiisana asagaa sheegtay waana qiray marka milki wax waa ma qirin falow qaala duuna daarii daarteyda ow toobii maradayda ow deynii alladii calaa zaydin aan ku lahaa licamrin camar baa iska leh fa laquun fa huwa laquun maxaa yeelay wuxuu anaa iskale uu yidhi marka hebel hebelba u sugnaaday haddii uu yidhaahdo hadalkaas isma qaban karo walow qaala hadduu yidhaahdo haadaa lifulaanin hebel baa iska leh wa kaana milkii milkayguguna aha ilaa an aqrartu bihi ilaa aan u qirayn anaa iska lahaa fa awalu kalaamihi iqraarun hadalka hore waa iqraar waakhiruu laquun inta dambana waxa waxba laga soo qaadin hebel baa iga leh hadduu yidhi soo waxma qiran iqraarka lagama laalaa hadal dambo bilaashuu ku daroo yidhi anaa iska lahaa ilaa aan u qiray warkaa dambe waxba laga soo qaadin ninkii waxbuu qiray waliyakun ha ahaado almuqaru bihi shayga la qirahaya fii yadi lmuqiri ninka wax qirahaya gacantiisa ha ku jiro liyusallima inuu dhiibo biliqraari qirashadii lilmuqari lahu kii loo qiray wuxuu dhiibo wax uu gacanta ku hayo oo asagu u hayo oo ninkii uu u dhiibi karo waxaas waa inuu noqda xoolo nin kale hayo hadduu yidha hebel baan u qirtay waagii gacantiisa soo galaan in la fiirsho maan hadda markaa waxba lagama soo qaadi laakiin waagii gacantiisa soo galaan ayaa laleeyahay waa qiratay falow aqara hadduu qiro walam yakun fii yaddii gacantiisa isu ku jirin umma saara gacantiisa uu soo galo cumila waxaa lagu camalfalahayaa uma saara fii yaddihi weye cumila waxaa lagu camal falaya bimuqtada aliqraari iqraartii waxay keenaysa shaygaas hebel baa iska leh nin baa haya kale hadda laga hadli maayo hebelna wax uma qirsana ninkaana hebel ma dacweysan warkiisa hadda la gelima maalin danbuu shaygii soo gatoo gacantiisuu soo galay waxaa leeyahay adugu gacantaada hadduu soo galay ninkaasaa u qirsanaya ninkii halas qirashadii ka hari mayso marna falow aqara hadduu qiro bixuriyati cabdin addoon xornimadiisa fii yaddi kayrihi nin kala haysto addoonka ninka hebel la yidhaha waa dulminahayaayo waa xorwe uma ishtaraahu waa ka soo iibsaday ukima bixuriyati horta inuu xuriyaa la xukumay adoonka xaggu ka baxa uma in kaana qaala hadduu yidhaa huwa xurulcasli asharu xoraha fa shiraa'uhu soo iibsigiisa iftidaa'un furashow ninkaasuu soo furtay wain qaala hadduu yidhaa actaqahu asagaa xoreeyeyna oo ninka wuu ogol yahay faiftidaa'un furasho wey min jihati asaga dhinaciisa waa furasho ilaa nin xora oo la haystuu soo daynaya asagu inuu milkiyo uma socdo wa baycun beec weye min jihati lbaayic baaca jihadiisa cala madhabi baayic asagu waxuu leeyahy u gadana ninkaana wuxuu leeyahay waxaa nin xoruhu aan kaa furana saasuu noqona fayahbutu fiihi waxaa ku sugnaanaya alkhiyaaraani shardigu wa khiyaaru lmajlis lilbaayici faqad baayica kaliya isla maxaa dhinaciisuu beec ka yihi ninkan asagu khiyaarulmajlis iyo waxba uma socon karaan maxaa yeelay isagu beec waxa u arki maayo ninkan inuusan hanan karin oo milkin karin waa dareensay oo wuxuu leeyahay ninku ama waa nin la xoreeya ama asalu xoraha waa nin la xoreeyuu leeyahay marka ninkaas la xoreeyey oo asagu uu gadanahayo inuu furtuu rabaa maahan asaga beec maaha marka khiyaar la siin ma khiyaarulmajlis male khiyaarulmajliska beeca iskana marka haddii alkhiyaaraani buu yidhi wixii khiyaarahoo dhan baa meesha soo gelay hadhowtee ceeb baa lagu radiyey iyo mise ceebta waxa ku radin jira mushtarku ah mushtarkiina hadda maanta waa nin wax furtay ee nin wax gatay wayasixu waxaa ansaxa aliqraaru bilmajhuuli majhuul in la qirtaa waa ansaxda majhuul baa la qiri kara faidaa qaala hadduu yidhaha lahu calaya casharatun toban buu igu leey lahu calaya shayunbu shay buu igu leeyay qubila waxaa la aqbalaya tafsiiruhu inuu ku fasiro bikulli maa yutamawalu wax kastoo maal laga dhigo shay buu igu leeyahay wixii kastoo maala waxaa leeyahay shayga uu kugu leeyahay fasir marka meeshan wuxuu igu lahaa toban sent tobankii sentis waynqalla haba iska yaraado walow fasarahu hadduu ku fasiro marka shaygaas majhuulkaah inuu fasiraa laga rabo hadduu ku fasiro wuxuu ku fasiraa laga qaadana haddii wax zaa'ida loo haysto hadda kabacday dacwo geli doono laakiin iqraarkii asaga waxaa loo raacayo wuxuu ku fasiro walow fasarahu hadduu ku fasiro bimaa laa yutamawalu waxaan maal laga dhigan laakinahu min jinsi jinsil maali ah ka xabati xindatin xabad qabadihi aan ka qaba xabadda ahqabadigaa shay waa iska noqonaysa ow bimaa yaxillu iqtinaa'uhu wax in la kaydsadaa ay bannaan tahay yaa in la kaydsado ayaa bannaan ka kelbin mucallamin ay tababaran wey wa sirjiinin muxuu ahaa digadii oo guryaha dhamcaantay wax lagu samayn jiray guryaha lagu samaynay qubila qowluhu waa la aqbalaya fil asax maxaa yeelay shay buu ku leeyahay shay buu ku leeyahay haddii uu yahay xabadda xabaddu wax la milkin karo way milkigaaga geli karta haddii uu yahay eygan la tababarayna eygan la tababaray ikhtisaasuu ninkan ku leeyo layskama qaadan karo ninkama qaadan karo beeciyaa loo diiday maahan beecii baa loo diiday nin iskama qaadan karo marka waa ku yeelan kara shay lagu yeelan karo lahu calaya shayun waa shay lagu yeelan karo filasaxigi asaxaas muqaabil baa kolley ku jiro leh waxaani maal maahanoo iqraartuna maal bay ku saabsan tahay ninkan ninka wuxuu ka qaba hasheeg intaan ka aqbali mayne aqraartu maal bay ku saabsan tahay maal hasha waxaan ka aqbali mayne waxaan leenahay ninka wuxuu kugu leeyahay caddi walaa yuqbalu lama aqbalo bimaa laa yuqtanaa waxaan la kaydaysan ka khinsiirin doofaarkii weeye wa kelbin ey oo laa nafca fiihi nafciisu ku jiro kuwaas wax la kaydsadan ma marka waxaan la kaydsan oo aan ninba meel dhigan karin haddii ikhtisaasna maaha milkina ma milki ikhtisaas midna ma jiro marka waxaasaan ka qabay hadduu layidhaha waxaa leeyahay waxaas ma aha waxaa ninka ka qabtaay waxaa u qiratay sheeg cadde walaa biciyaadatin booqashuu igu leeyahay waradisaan lahu calaya shee inuu yidhi marka wuxuu yidhi waxaan ka waday inaan soo booqdo igu leeyahay inaan salaanta ka radiyo igu leeyahay waxaasaan ka waday waxaa le curfiga waxaas looma yaqaan ninka wuxuu kugu lahaa sheeg waxbaa u qirtay wixii waa inaa caddaysa walow aqara bimaalin xooluu qira iska idlaaqan ow maalin cadiimin xoolo weyn buu igu leeyay ow kabiir ow kaiirin qubila tafsiiruhu bimaa qalla minhu wixii yar waa la aqbala xoolaha yaraanta iyo badnaanta iyo weyninka yaraanta waa shay nisbi ah hebel waxa la weyn hebel waa la yeri marka nin faqiirahoo kale waxaan waa la badan yihin inuu yidhaahdaa suuragalo ama dhinacaasuu ka galo wuu u wado marka ee, marka waa la- tafsiirkaas waa laga aqbalay xoolo yar hadduu sheego xoolo weyn buu sheegay waxaan ka qabaa waxaa weeye waa kunkaa shay haye waxaa la leeyahay waa suuragal maal weyn waa noqon karaayo ninbaa kunkaas hade haddii la siiyo wax u qaadan kara wakadaa bilmustawladati hadduu mustawlada sheego addoontii oo ilmaha u dhashay ninkaas addoon buu igu leeyahay ilma asaga u dhashay addoonta ilmaha u dhashay lama gabo markii uu dhinto waa iska xorowda laakiin weli maalnimo kama bixino waxaa suuragal inay wax soo shaqayso waxaa suuragala muxuu ahaa haddii maanta qof dilo qiimaheedii waa uu qaadanahaya marka maal dhinac bay uga jirta marka mustawladadaas waa ku fasiri kara mustawladada dee dhinac bay maalnimadii kasii baxaysaayo lamana gado lamana bixiyo laakiin haddii la dilana qiimaheedii buu qaadana haddii muxuu ahaa ay wax soo shaqaysana xoolahaas waa yeelan kara marka taas waa ku fasiri karaa maal buu igu leeyahay ama maal badan buu igu leeyahay mustawladadaas waa laga dhigi karaa laa bikalbin eygii iyo wajildi meytatin may jildi meyta haddee haddii ma- magad uu galo kabacdi maaluu noqonaya soo maa laakiin hadda isagoo aan magdeysnayn iyo eygii maal noqon ma shay waa noqonahaya ninkan uu ku leeyahay hadduu eygu nafci leeyahay laakiin maal ma wax la gadi karo ama qiimahooda la qaato maa tamanulkalbi waa la iska nahiyey wa qowluhu uu yidhi lahu kadaa waxaasuu ugu leeyahay kadaa oo aan fasirnayn wey. ka qowlihi shay-un bay la mid tahay lahu calaya shayun lahu calaya kadaa isla mid wey. wa qowluhu shay-un shay-un uu yidhi lahu calaya shay-un shay-un ayuu yidhi ow kadaa kadaa buu yidhi kamaa loo lami kare isagoo aan soo celcelin oo kaloo la mid yahay ta'kiid baa ay su- xamili kartaa marka hadduu yidhi hal shay aan ka wadi ayaa la leeyahay kan shay walow qaala hadduu yidhaha shay-un wa shay-un isku cadfo ow kadaa wa kadaa wajaba shay-aan laba shay baa waajibaysa maxaa yeele labadii waa isku cadfay carafkiiyaa saas tusina walow qaala hadduu yidhaha kadaa dirhama intaasoo dirham ow raf- ow rafaca dirhama dirhamkiibuu godo wuxuu yidhi kadaa dirhama wa huwa dirhamunayna qaban kartaa dirhamantaana tamiisay noqon kartaa ow jarahu waa jaray wuxuu yidhi lahu calaya kadaa dirhamin lazimahu dirham hal dirhamaa ku laazima laxnigaas ee, marka suuqa la mucaamalahayo waxba looma xisaabgeliyo ya waa jiray waa waxaas waa ee, muxuu ahaa xisaabaadkaas waa ahlunaxwada iyo suuqleyda iyada shaqadeedu saas maa curfi marka dirhamin iyo dirhamun iyo dirham wax kasta uu yidhaahdaba waxaa laga soo qaadaya hal dirham walmadhabu annahu low qaala hadduu yidhaahdo kadaa wa kadaa dirhaman kadaa iyo kadaa waa isku cadfa dirhaman na waa yidhi waa ku caddeeyey binasbi wajaba dirhamaani laba dirham baa waajibaysa maxaa yeele kadaa mid walba dirhamkii waa caddayna kadaa dirhaman wa kadaa dirhaman labadooda laba dirham baynu kala noqona dirhamka mansuubka ah labadaba wuxuu noqonaya wax soo sooci karo tamiisa kadaadii mubhamka ahayd dirhaman taasaa soo socday marka tii horena waa socday tii dambena waa socday laba dirham wajaba dirhamaan wa annahu low rafaca hadduu godo ow jara uu hoos dhago uu yidhaha low calaya kadaa wa kadaa dirhamun ow dirhamin fa dirhamun hal dirhama weye maxaa yeelay tamiis ma aha mar haddaysan tamiis ahayn waxaa suuragala inay tahay low calaya kadaa wa kadaa wa huwa dirham waa hal dirham waa halkaa dirham uu waxaas ku cadayna walow xadafal waa awowda wowda hadduu xadfo fa dirhamun hal dirhama wey fii fi laxwaali xaalooyinkooda low calaya kadaa kadaa dirhaman low calaya kadaa kadaa dirhamun low calaya kadaa kadaa dirhamin mar hadduusan wow ku dhex darin hal dirham baa laga soo qaadaya ilaa kadaa iyo kadaadiya waxaa laga dhigaya ta'kiid wow laakiin hadduu dhex geliyo kadaadii iyo kadaadii labay kala noqonaa kala labay kala noqon karaa cadafkaas muqaayiro keena walow qaala alfu alfun wa dirham kun iyo dirham buu igu leeyahay qubila tafsiiru lalfi kunkii inuu ku fasiro ayaa laga aqbalaya biqayri dirham dirham bay- daraahimi daraahim kayr kun iyo dirham buu igu leeyahay dirhamkan haddaase waa cadeeye waa laga rabay kunkii muxuu yahay kun shilin buu ka dhigi karaa kun riyaal buu ka dhigi karaa kunkaas wax kaloo ku fasiri karaa maxaa yeele kunku ma fasirnayna dirhamkaa fasirnaa marka ee, kun iyo dirham hadduu yidhi kunkiina istafsiir baa laga rabaa dirhamkiina waa laga qaada walow qaala khamsatun wa cishruuna dirham shan iyo labaatan buu ugu leeyahay dirhama fal jamiicu daraahima weeye cala saxiix maayan shan iyo labaatankiiba dirhamkaasaa caddeeyey dirhamkii ayaa caddeeyey walow qaala hadduu yidhaah addaraahimu daraahimtii allatii aqrartu bihaa aan qirtay naaqisatlwasni miisaankeedu nusqaan wey daraahimtu hadda qalin bay ahayd qalinka waa la miisaami jiray marka wuxuu leeyahay haddii saddex laba garaam uu ahaan jiray wuxuu yidhi dirhamka anugu aan sheegaya garaam iyo siddeetan muxuu ahaa ee, siddeetan centime fain kaanat hadday tahay daraahimulbaladi beledka daraahimtiisu taamatal wasni miisaankeedu miduu taam yahay falasfasaxiixu qowlka saxiixa qabuulu hadalkiisa in la aqbalayo weeye in dakarahu hadduu sheego nusqaantaas muttasilan isagoo la xiriira wa mancuhu in laga diidahayo weeye infasalahu can iliqraari hadduu kas istitnaa loo xisaabinayo tamaan ninkii nin wax soo istitnooday wey wuxuu qiray hal dirham dirhamku hadduu boqol senti ahaa wuxuu yidhi dirhamka anugu aan sheegahayaa siddeetan wey marka haddii hadalkiisu isla xiriiro waxay noqonaysaa isagoo yidhi hal dirham baan ku leeyahay ilaa labaatan senti maaha waxay noqonaysaa istitnaa ayay noqonaysaa labaatan senti maahan siddeetan senti ugu leeyahy marka haddii beledka daahintiisu taam tahay oo aysan nusqaan lahayn fa saxiixu qabuuluhu in laga aqbalahayo way in dakarahu hadduu hadalkaa sheegay muttasilan isagoo hadalkiisii hore la xiriira wa mancuhu in eh, laga reebayo way aan laga aqbalayn manculqabuuli infasalahu can iliqraari iqraarta hadduu ka soo istitnaha wuxuu ahaan jiray hadduu yidhaha boqol buu igu leeyahay ilaa labaatan maahane labaatankaas hadduu da- eh, isku mar yidhi hadalkaasuu isdaba dhigayna waa laga aqbali jiray hadduu waa dambe labaatan sheegana waxaa leeyahay wixii aa qaratay horaa u qaratay waxaan dambe gadaala ka soo goxay wain kaanat hadday tahay daraahimta beledku naaqisatan mid naaqisana qubila waa la aqbalahaya in wasalow hadduu la xariiriyo kadaa in fasalow hadduu ka socanayo sidoo kale wey finas magaalada daraahimteedu hadday nusqaan tahay nusqaantaasuu sheego curfigu saasuuba keenay dirham buu igu leeyahay magaaladan daraahimteedu waa naaqis miisaankoodu waa yaryahay warkiisu sax wey watafsiiru bilmaqshuushati mid wax ku qasan yihiin uu ku fasiraa ka huwa ka tafsiirihi binnaaqisati naaqis uu ku fasiroo kale wey. anugu daraahimtaan sheegaya daraahim qalin kaliya ma ahane xoogaa maaddo kalea ku jirta intaasoo maaddo kala ah ayaa ku jirta intaasoo maaddo kalea ku jirta hadduu yidhi haddii magaalada lacagta taallo daraahim tahay sidaas maqshuush u tahoo maaddo kale ku qasan tahayna warkiisa waa la yska aqbala haddayse ku qasnaynna hadduu hadalka la xiriiriyo oo hadalkii hore iqraarka uu la xiriiriyo istitnaa laga dhigaya waxaa leeyahay intaas uu sheegay oo sintiyaasha uu sheegay oo uu yidhi waa ku qasan yihiin oo maaddo kale weeye wuxuu ka soo istinooday istitnaa laga dhiga walow qaala hadduu yidhaha lahu calaya wuxuu korkeega ku leeyahay min dirhamin hal dirhama laga bilaabo ilaa casharatin toban intii laga gaaro lazimahu tiscatun sagaal baa laasimayso midka tobnaad meeshii wax ku intihoodayna laga dhigayo lagu darim filasa marka haddee meeshaas siqooyin weye waxa laga hadlaayaa kelimad walba markuu dhawaaqo curfiga meeshaas yaallaa u talin doona wain qaala hadduu yidhaha dirhamun fii casharatin dirham toban ku jira fain araada almaciyata hadduu ka wado lazimahu xadda cashara koob iyo toban baa laga awil xisaaba hadduu xisaab ka wado dirham toban lagu dhiftay ka wado fa casharatun toban wey hal dirham haddii toban lagu dhifto hadda toban baa soo baxaysa wa ilaa hadduusan kuwaas ka wadin ee uu ka wado darafnimo hal dirham igu leeyahay laakiin toban dirham oo kaleu ku dhex jira oo cid kale iska leedahay ama anugu aan iska leedahay tobankaasuu ku dhex jira darafuu ka wado fa dirhamna hal dirhama ayaa ku waajibay marka ninkaas waxaa loo- laga dalbi doonaa tafsiir inuu fasiro maxaa ka waday dirhamun fii cashara maxaa ka wadaa inuu yidhaahdo ayaa eh, muxuu ahaa laga dalbi doonaa الله سبحانه وتعالى